maamulada galmudug iyo puntland ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxa ay si weyn isaga kaashanayeen sugidda amniga magaalada gaalkacyo waxaa lagu guuleystay in meesha laga saaro falal amniga lidi ku ah oo dhici jiray iyada oo sidoo kale maamulada puntland iyo galmudug ee gaalkacyo ka arrimayaahi ay dadaal ku bixiyeen in la isu celiyo gaadiidka iyo xoolaha la kala dhaco guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal sheekh ayaa waxa uu ka warbixiyey dhacdooyin ka dhacay magaalada gaalkacyo oo la xiriira sugidda amniga gaar ahaan dhac loo geystay bulshada gaalkacyo oo maamulku ay wax ka qabteen indhaweyte waxaa lagu dhacay magaaladan laba gaari baa lagu dhacay broboxy ah dhinacan galmudug baa laga dhacay dadkii galmudug waa noo yimaadeen waa noo sheegeen annagii maamulkii labadaya dhinacoo wada soconna waxaan idhi wax tallaaba ha qaadinina annaga baabuurtiin idiin keenin dadkii lahaa insha allah markaan shirka ka baxnaan ku wareejin doonnaa idinkuna goobjoog baa ka ahaan doontaa kii kalena waa la keenayaa waxaan uga socdaa markii faldhaco dadku hadday gacmaha ku qaataan sharciga oo qofku uu is yidhaahdo waxaagii soo gooso xoog ku doono ama qori ku doono dhibtu waa badanaysaa laakiin waxaa la rabaa dadku in laga wacyigeliyo dadku in waxoodii loo keenayo ay sugaan oo odayaashu qayb ka qaataan oo gabdhuhu qayb ka qaataan dhanka kalena doctor liibaan bedel guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee galmudug oo isna goobtaasi ka hadlay waxa uu dardaaran la wadaagay maamulada puntland iyo galmudug ee gaalkacyo isaga oo sidoo kalena sheegay in maamuladu ay dadaal ku bixiyaan sidii amniga loo sugi lahaa labada dhinacba ay ka wada shaqeeyaan si toos ah oo meeshii wax ka dhacaanba mahmaayadaheed barbarka ka baxda waa bakeelbaleen muddada hadda tobanka sanaa uu nabadu gobolkani ahaa ka shaqaysay sida maayar cabdiraxmaan sheegana gaalkacyo meelaha hadda uu maayarku tilmaamo oo waddooyinka runtii maanta markaad maraysid naftu waxaa leedahay waa meeshan ma maraykanyaha iyo yurubtiba waddooyinka heerka maanta ay marayaan waxaan lagu gaaray dadaalka iyo samirka iyo wakhtiga iyo rag waxaa weeye dhididkood maayar abdiraxmaan iyo dhiggiisa kale intaan ka ogahay waxaan u malaynayaa iyo labada guddoomiye gobol labadii waagi dhowto labada madaxweyne joogeen raggaasi ma seexan intaan arkahaya anugu dagaalada u dhexeeya beelaha ayaa kusoo laalaabtay gobolka mudug iyada oo magaalada gaalkacyo oo sanadihii lasoo dhaafay nabad ahaydna ay dadaal xoogan ku bixinayaan maamuladu sidii loo xoojin lahaa ka shaqaynta nabadda iyo sugidda amniga bulshada magaalada gaalkacyo